أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi araxmaan araxiim halkani waa idaacadda islaamiga andalus oo aad si toosa ugala socotaan xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka qodobada xiisaha badan ee barnaamijka faafareebka wararka caawa aan idinkugu helno inshaa allah waxaa ka mid ah weerarada xuutiyiinta ee badda cas oo sababay in uu xirmo marinka baabulmandab dalal ay ka mid yihiin itoobiya iyo jabuuti oo saamayn weyn uu arrinkaani ku yeeshay maxaan ka ognahay musiibada dhaqaale ee dadka afrikaanka ah ay kala kulmayaan xasaradahan warbixin ayaan idinkaga haynaa warbaahinta kenya oo sheegtay in mid ka mida macallimiinta dowladda kenya laga qafaashay gobolka gaarisa ee dhulka soomaalida ee n f d iska hor imaad khasaare dhaliyey oo maleeshiyaadka murtadiinta ku dhex maray gudaha beled xaawo ee gobolka gadow puntland oo xasan sheikh ku eedaysay in uu wado dhaqdhaqaaqyo ciidan oo uu ku burburinayo maamulkaasi qodobada kale ee barnaamijka faafareebka caawa aan idinkugu haynana waxaa ka mid ah munaasabad ay ku qalinjebinayeen ku dhowaad toddobaatan arday oo wax ka bartay macadka qurdubah oo ka dhacday deegaan hoostaga degmada ceelbuur ee wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud qodobadaas iyo kuwo kale iyo wixii nagu soo kordha ayaad maqli doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka الرماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا waa habeennimo isniina taariikhduna ay ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha safar sannadka kun afar boqol afartan iyo sideed hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faah-faahsan weerarada xuutiyiinta ee biyaha badda cas ayaa sababay in uu xirmo marinka baabulmandab iyadoona dalal ay ka mid yihiin itoobiya iyo jabuutina uu saamayn weyn ku yeeshay arrinkaasi haddaba maxaan ka ognahay musiibada dhaqaale ee dadka afrikaanka ah ay kala kulmeen xasaradahan warbixin amuurtaasi daaran waxaa inoo haya bashiir muxiidiin abu eyman marinka baabulmandab oo kaabiga ku haya biyaha soomaaliya ayaa lagu tiriyaa mid ka mid ah marinada ugu muhiimsan ay maraan badeecadaha ganacsiga ee caalamka isaga kala goosha marin biyood muhiim u ah insaanka ku dhaqan dunida marka loo eego maraakiibta isaga kala gudubta iyo sida uu isugu xiro qaaradaha dunida sida kucad daraasadihii ugu dambeeyey ee la sameeyey baabulmandab waxaa mara boqolkiiba siddeed ganacsiga badaha la isugu gudbiyo caalamka iyo boqolkiiba saddex iyo toban ganacsiga naftada ceeriinka ee caalamka iyo sidoo kale boqolkiiba shan iyo toban wax soo saarka naftada adduunka taas oo ka dhigan inuu yahay halboole aan laga maarmin marka laga hadlayo dalalka geeska afrika ee ku tiirsan marinka baabulmandab waxaa ugu horaysa dowladda xabashida ethoobiya oo wax ka badan boqolkiiba shan iyo sagaashan waxa ay dadkeedu soo dhoofsadaan iyo waxa ay dibadda u dhoofiyaanba la marsiyo marinka baabulmandab iyadoo la isticmaalayo dekadaha dalka jabuuti marinkan ayaa muhiimad weyn u leh inta badan dadka ku nool geeska afrika sida kucad warbixin ay soo saartay hay-ad ka faaloota arrimaha badaha dekadaha waddanka jabuuti ayaa sanad walba martigeliya in ka badan soddon kun oo maraakiib ah kuwaas oo badankood ay adeegsadaan dadka itoobiyaanka ah maadaama itoobiya ay tahay dal aan bad lahayn waa dalka ugu horeeya ee dadkiisula dhibaatoonayaan xirnaashyaha badda cas iyo baabulmandab sidaasi la mid ah xirnaashaha baabulmandab wuxuu saameyn ku yeeshay dakhliga xukuumadaha mandiqadda ee dhaqaalahooda ku tiirsanaa canshuuraha maraakiibta dekadaha dalalka jabuuti ee reteraya ayaa u eg kuwa haawanaya sababo la xidhiidha gaadiidka badda oo aan ku soo xiranayn sidoo kale dekadda magaalada berbere ee waqooyiga soomaaliya ayaa laga dareemayaa gaabis shaqo kadib markii ay ka baaqsadeen maraakiibtii ku soo xihan jirtay kuwaas oo soo mari jiray baabulmandab qalalaasaha ka jira yemen iyo weerarada xuutiyiinta ee maraakiibta isticmaasha badda cas ayaa sare u qaaday maciishadda dalalka afrika gaar ahaan kuwa bariga qaaradda dhaca taas oo saameyn ku yeelatay boqolaal milyan oo qof kumanaan maraakiib ah ayaa ku khasbanaaday inay beddelaan hanaan socodkooda biyaha caalamiga ah tusaale maraakiibta ka soo shareecata dalalka khaliijka ee doonaya inay yimaadaan afrika ayaa maraya wareeg wakhti badan qaadanaya waxaa lagu halqabsadaa ra'su rijaalu saalix tani waxaa ka faa'iidaya dalalka dhaca cirifka koonfureed ee afrika sida angola iyo koonfur afrika tusaale ahaan dekadaha waddanka south afrika ayaa dareemay koror dhan boqolkiiba saddex boqol siddeed iyo labaatan kadib markii ay maraakiib badan ka soo wareegteen baabulmandab ayna marin ka dhigteen gacanka ra'su rajaalu saalix oo ku yaala koonfur afrika marinkan waa halka afrika ku xira aasiya iyo latin amerika mas-uuliyiin ka tirsan koonfur afrika waxay tibaaxeen in dekadaha waaweyn ee waddanka ay la circirayaan maraakiib ayna dareemayaan saxmad aan horey loo arkin in maraakiibtu soo galaan wareeg dheer waxay sababaysaa sicir barar ku yimaada qarashka lagu raro badeecadaha muhiimka ah sida shidaalka iyo cuntada waana halis weyn oo ay wajahayaan dadka saboolka ah brofesor kim ifi oo ah la taliyo ka tirsan ururka ekawos ee dhaqaalaha galbeedka afrika ayaa sheegaya in tani ay tahay musiibo weyn dalalka afrikan ay la dhibaatoonayaan dagaalka u dhexeeya maraykanka iyo iiraan
الآن قد أصبحت تؤثر على الميزانيات للدول وقد أثرت تؤثر أيضا على أمنها الغذائي arrintani xirnaanshaha badcas iyo marinada caalamiga ah waxay saamaysay miisaaniyadaha dowladaha afrika sidoo kale waxay raad xun ku reebtay amniga sugnaanta cuntada afrika mana ahayn wax ay qaaradda afrika ay marnaba filaysay mana ahan wax ay u dulqaadan karaan dadyowga qaaradda ku dhaqan golaha ammaanka iyo isbahaysiga nato midna arrintan xirnaanshaha ah waxba kama qaban karaan oo ma awoodaan inay donald trump gacmaha qabtaan oo uu dib u eegis ku sameeyo saamaynta ka dhalatay ficilada uu sameeyey ee dagaalka iyo colaad horinta ah hay-adda la socodka badaha u k ayaa fariin ay la wadaagtay warbaahinta ku sheegtay in xarnaanshaha marinka baabulmandab ay sababeen hakad ku yimid boqolkiiba laba iyo toban ganacsiga naftada caalami ahaan baddacas ayaa muhiim u ah ganacsiga caalamka waxaana mara boqolkiiba soddon konteenrada laga isticmaalo dunida taas oo ka dhigan inay lafdhabar u tahay isu gudbinta badeecadaha dunida hay-adda macluumaadka tamarta ee maraykanka ayaa sheegtay in shan milyuun oo barmiil ay maalin walba ka gudbayeen baddacas naftadaas oo dalalka bariga dhexe u dhoofiyaan caalamka iyagoo sii maraya baabulmandab caamir shoobaki oo ah khabiir ku takhasusay arrimaha naftada iyo tamarta ayaa aaminsan in xirnaashihii marinka hormus ee dunida dhib ku qabtay balse ku soo biiridda xuutiyiinta ee dagaalka uu halis geliyey marinka baabulmandab iyo adeegsiga biyaha badda cas اعتقد التاثير مزدوج بالنسبه للواقع الحالي الان على دول افريقيا سواء من باب المندب او من مضيق هرمز التاثير على اسعار النفط ثلاثي اصبح الان مضيق هرمز waxaan u malaynayaa in saamayntu ay hadda laban laabantay gaar ahaan wadamada afrika ha noqoto dhinaca marinka baabulmandab ama marinka hormus hadda saamaynta ugu weyn waxay ku dhacaysaa qiimaha shidaalka iyadoo marinka hormus uu noqday kan ugu saamaynta badan intaa waxaa dheer waxaa jira caqabado iyo xanibaado ku saabsan maraakiibta ka gudbaya marinka baabulmandab sidoo kale waxaa jira saamayn ku timid waddada laga dhoofiyo shidaalka ee ka timaada badda madow kadib markii la ciladeeyey dhuuntii shidaalka ee kasakhistaan u mari jirtay badda madow waxaan u malaynayaa in tani ay tahay arrintii ugu dambeysay ee aan filaynin suuqa shidaalka suuqa shidaalka wuxuu hadda wajahayaa hoosu dhac weyn oo ku yimid sahayda shidaalka iyadoo sidoo kale ay yaraatay awooddii hore u dejin jirtay ama waxa kamayn jirtay korarka qiimaha shidaalka الاثر الاكبر واضاف الى ذلك ايضا التهديدات بالعبور عبور السفن من مضيق باب المندب واضيف الى ذلك ايضا مسار النفط من البحر الأسود dekadaha magaalooyinka legos iyo nigeria daarusalaam oo tanzaniya ah iyo mombaaso oo kenya ah ayaa laga dareemayay sicir labalaab ah taas oo ka dhigan in badeecaduhu ay aad u qaaliyoobeen dowladaha dekadaha leh ayaa ku khasbanaaday inay sare u qaadaan canshuuraha ay ka qaadaan maraakiibta sabab la xidhiidha colaadaha ka jira marinada caalamiga ah hanjabaadaha iyo weerarada ay xuutiyiintu ka wadaan badda cas ayaa ku qasbay maraakiibta sida shidaalka sacuudiga inay beddelaan waddadii ay mari jireen halkii ay ka gudbi lahaayeen marinbiyoodka baabulmandab una sii mari lahaayeen kanaalka suweys ee dalka masar maraakiibta ayaa hadda ku qasban inay ku wareegaan koonfur afrika ka hor inta aysan gaarin suuqyada qaaradda aasiya si ka duwan xaaladdii jirtay toddobaatanaadkii iyo siddeetamaadkii markii yurub iyo maraykanku ahaayeen macaamiisha ugu waaweyn ee shidaalka sacuudiga maanta inta badan saliidda sacuudiga waxaa iibsada dalalka aasiya taasi waxay ka dhigaysaa isbeddelka waddooyinka maraakiibta mid siweyn u saamaysa qarashaadka iyo wakhtiga gaarsiinta intaba marka laga soo tago maalmo dheeraad oo safarka lagu bixiyo hal safar oo shidaal looga qaadayo deked ayaanbuuc dalka sacuudiga ee badacas lana geenayo taiwan ayaa hadda ku kacaya in ka badan hal milyan oo dollar oo dheeraad ah xisaabaad ku salaysan xogta ay routers ka soo xigatay kooxda suuqyada isweydaarsiga ee london ayaa muujinaya in qarashka shidaalka safarka oo keliya oo kor uga kacay hal dhibic lix iyo labaatan milyan oo dollar ilaa ku dhowaad laba dhibic siddeed iyo toddoba milyan oo dollar sida ay sheegtay shirkadda falanqaynta tamarta ee energy sbectis maraakiibta waaweyn ee shidaal ka qaada ayaa mararka qaarkood ku khasbanaada inay kanaalka suweys ka gudbaan iyagoo nus ahaan un raran sababa la xidhiidha xadidaadaha jira kadibna waxay shidaalka intiisa kale ku qaataan ama ku shubtaan badda mediteraneanka ka hor inta aysan u sii gudbin halka ay ku wajahan yihiin نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشتقي عزا وفخرا اكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى انشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka warbaahinta kenya ayaa sheegtay in mid ka mid ah macalimiinta dowladda kenya laga qafaashay gobolka gaarisa ee dhulka soomaalida ee kenya ay xoogga ku haysato haddaba qodobkaasi kuwo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxamed waad mahadsan tahay walaalka cabdiwahaab hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa macalin kenyaati ah oo la sheegay in lagu afduubtay gobolka gaarisa warbaahinta kenya ayaa maanta si weyn u hadalhaysaa warar tibaaxaya in lala yahay macalim kenyaan ah kaasi oo ay sheegeen in la waayey kadib markii xoogaga looga shakisan yahay jihaadiyiinta al-shabaab ay weerar ka fuliyeen deegaan ka tirsan gobolka gaarisa war-saxaafadeed uu maanta baahiyey telefishanka k t n news ayaa lagu sheegay in weerarku ka dhacay tuulada abaqayliye ee gobolka gaarisa halkaasoo jihaadiyiintu ay ka fuliyeen weerar ay ku beegsadeen tower ay leedahay safaricom oo ah shirkadda ugu weyn ee isgaarsiinta kenya hal macalim ayaa la la-yahay kadib markii rag looga shakisan yahay al-shabaab ay weerareen tuulada abaqayliye ee gobolka gaarisa islamarkaana isku dayeen inay ridaan tower ay leedahay safaricom ayaa lagu yidhi warka ay baahisay k t n news inkastoo dowladda kenya ilaa iyo hadda aysan wax war ah ka soo saarin dhacadan haddana wararku waxay sheegayaan in laamaha ammaanku ay bilaabeen baadigoob lagu raadinayo mucalimkan looga shakisan yahay in uu u gacan galay al-shabaab warbaahinta kenya waxay xustay in dhacdadani ay sii laba jibaarayso walaacii horay u jiray maadaama fiidnimadii jumcaha uun ay ahayd markii al-shabaab ay weeraro isku dubaridan ka fuliyeen magaalooyinka fiino iyo carabiya ee deegaanka lafey ee gobolka gaarisa weeraradan ay warbaahinta kenya carabowday ay jihaadiyiinta al-shabaab ku khaarijiyeen ugu yaraan shan askari oo kenyaati ah halka lix askari oo kalena ay ku dhaawacmeen islamarkaana ay qarxiyeen gaari tow ah oo ay wateen kaasi oo gebi ahaanba basbeelay sidoo kale isla xalay ayay ahayd markii jihaadiyiinta al-shabaab ay weerar habendheel madaha ku mireen xerada ciidamada kenya ee deegaanka dhamase ee ka tirsan degmada lafey ee gobolka mandheera oo ka mid ah dhulka ku hoos jira gumaysiga kenya waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa israsaaseyn maleeshiyada gurguurta ee ku dhex martay beled xaawo wararka ka imaanaya degmada beled xaawo ee gobolka gado ayaa sheegayaa in halkaasi uu ka dhacay israsaaseyn hubaysan oo u dhexaysay askar ka tirsan kooxda riddada soomaaliya israsaaseynta ayaa si gaar ah u dhex martay laba maleeshiya oo ka wada tirsan kooxda riddada saraakiil ka tirsan murtadiinta ayaa lagu eedeeyey inay kala taageerayeen labada maleeshiyo dhacdada ayaana laga soo diiwaan geliyey saldhigga degmada beled xaawo ugu yaraan hal askari oo lagu magacaabi jiray deeqow daahir ayaa la soo wariyey in uu ku nafwaayey israsaaseynta ka dhacday saldhigga degmada beled xaawo ee u dhexaysay labada maleeshiyo ee murtadiinta ah iskahorimaadka beledxa oo ku dhex maray maleeshiyaadka riddada ayaa kusoo beegmayaa xili xiisad u dhexaysa kooxda riddada soomaaliya iyo sidoo kale maamulka riddada axmed madoobe ay ka taagan tahay degmadaasi waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa puntland oo xasan sheekh ku eedeysay in uu wado dhaqdhaqaaqyo ciidan oo uu ku burburinayo maamulkaasi war-saxaafadeed ka soo baxay maamulka puntland ayaa eedeymo dhowr ah loogu jeediyey xasan sheekh iyo xukuumaddiisa wuxuuna maamulka uu hogaamiyo siciid cabdulaahi deni sheegay in madaxweynaha xukuumadda muqdisho uu deegaanada uu ka taliyo maamulka la baxay galmudug ka wado dhaqdhaqaaqyo ciidan oo lagu burburinayo maamulkooda dhanka kale wuxuu maamulka la baxay puntland dafiray in ciidamo ka tirsan kuwa xukuumadda muqdisho aysan ku sugnayn deegaanada uu ka arrimiyo maamulkooda war-saxaafadeedka waxaa sidoo kale lagu xusay hadal u muuqday digniin loogu dirayo maamulka la baxay galmudug waxaana looga digay in la adeegsado deegaanada uu ka arrimiyo maamulkaasi oo ah halka uu maamulka la baxay puntland sheegay inay ka socdaan dhaqdhaqaaqyada ciidan ee isaga ka dhanka ah cabdiwahaab hadalayntiina caawa waa inagaynta الماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشتقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka munaasabad ay ku qalinjebinayeen ku dhowaad toddobaatan arday oo wax ka barata macadka qurduba ayaa ka dhacday deegaanka jacar ee hoos tagta degmada ceelbuur ee wilaayada galgaduud xafladan oo uu soo qabanqaabiyey maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada ayaa loo qabtay dufcaddii koob iyo labaatanaad ee ka qalinjebisa macadka qurduba faracyadiisa kala duwan ee wilaayada galgaduud iyadoona sidoo kale dufcaddan ay ahayd dufcaddii koowaad ee ka qalinjebisa macadka qurduba ee deegaanka jacar ee duleedka degmada ceelbuur haddaba munaasabadan oo ay ku qalinjebinayeen lixdan iyo sagaal arday waxaa ka qayb galay islamarkaana tabintan inooga sameeyey marwaan maxamed waad mahadsantahay walaalkaa kusoo dhowaada dhegaystayaalla tabin toos ah oo aanu ku samaynayno xaflad ballaaran oo heerkeedu sarreeyo taas oo loo qabanayo arday fara badan oo ka qalinjebinaya macadka qurdubaa xaruntiisa deegaanka jacara ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud xafladda tani waxaa loo qabanayaa dufcadda kow iyo labaatanaad ee ardayda macadka qurduba ahna dufcadda koowaad ee ka qalinjebisaa faraca deegaanka jacara ee wilaayada galgaduud ardaydan ayaa tiradoodu gaaraysaa ku dhowaad toddobaatan arday waxayna ahaayeen arday wax ka barta macadka maalmaha shanta maalin iyo sidoo kale maalmaha khamiista iyo jimcaha xafladda lagu maamuusaya ardayda tani ayaa ka dhacaysa howl weyn oo ku yaala gudaha faraca macadka qodoba ee deegaanka jacar waxaana soo xaadiray dadweyne fara badan oo isugu jira culimaauddiin nuqabo ugaaska beesha mursado ugaas cabdulaahi daahir axmed mas-uuliyiin ka socda wilaayada islaamiga ah ee galgaduud oo ugu horeeyo waaliga wilaayada sheekh cabdulaahi abukhaalid waalidiinta ardayda ganacsatada deegaanka iyo sidoo kale shucarada iyo baadhada iyo martasharaf kala duwan markan waxaan idku duwayaa kelimaadka kala duwan ee laga jeedinaya munaasabadda ardayda qalin jubinaysa ayaana goobta kusoo bandhigaya bandhig cilmiyeed heerkiisu sarreeyo duruustii ay qaadanayeen muddada sannadada ah ay dhiganayeen macadka qordobo farciisa deegaanka jacar macshar alasfiyaa ahla safaa'i alawfiyaa istalimuu minii taxiyata alinshiraax biwuddin wainfisaax taxiyatan sharacaha alcasiisu alfataax alaa wahiya assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh wabacd marxaban bikum bimachadi qurduba فرعه الرابع في جعر السني المزدهر المرضي مرحبا بكم بهذه الحفلة البهيجة الرفيعة الثمينة بعد الترحيب هاكم مني تاريخا مريحا قد شعشع بمهجته سلسبيلا
فيقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا hal ataa waxaa yimiday cala al insaani isanka dushiisa xiinun waqti oo mina dahri samanka ka mid ah waqtigaasoo lam yakun uusan ahayn shay-an wax oo madkuuran la sheego بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الوجوه النيرة سأقترح من ها هنا قصيدة عربية ببحر البسيط الحمد لله ذي الآلاء والنعم رب الفضيلة والعطاء والكرم ثم الصلاة على المختار من هاشم والآل والصحب والأتباع في الشيم وبعد فالعلم شهد الانقطاع له يشفي العليل من العلال والسقم
بدأت ببسم الله أعذى بمنهل بحمد الإله المرتجى والمؤمل أصلي على المختار أحمد سيدي له الفضل والمقام طي المنزل أصلي على الصحاب الغر الأماجد مهل الهلال في الحجاز المجمل waxaa halkaasi ku dhammaaday bandhigii iyo cardigii ay sameynayeen ardayda ka takharujaysa macadka qordoba farciisa deegaanka jacar ee gaaraya ku dhowaad toddobaatan arday waxaa markan mikrofoonka lagu soo dhoweeyey maamulaha macadka qordoba farciisa deegaanka jacar kaasi oo ka warbixinaya macadka muddadii uu furnaa iyo heerarkii uu soo marayo sidoo kale ardayda qalin jebinaysa ee dufcada koob iyo labaatanaad ahna dufcadii ugu horreysay ee ka qalin jebisa faraca macadka qordoba ee deegaanka jacar allah subxaana wa tacaala ayaan u mahad celinaynaa ugu horeyn nagu soo kulmiyey meeshan annagoo koryeelayna weynaynayna diinkiisa waxaan jeclahay inaan wax yar aan ka idhaahdo bal taariikhda iyo heerarka uu soo maray macadka qurduba xaruntiisaan hadda ayn ku sugannahay ee jacar ugu horreyn horta haddaan ka bilowno macadkan waxaa la furay taariikhdu markay ahaaday bishii dilqacda kun afar boqol afartan iyo labadii hijiriga waxaana lagu furay ardaydan hadda hortiina fadhida oo maanta qalin jebin ardayda waxay gaaraysaa hadda lixdan iyo sagaal arday oo ka kooban konton iyo saddex arday oo dhiganaysay shanta maalmood iyo lix iyo toban arday oo dhiganaysay jimcaha iyo khamiista ardaydaasu muddo waxay dhiganayeen inay macadka ku sugnaayeen shan sano ah shantaas sano waxay qaateen duruus kala duwan isugu jirta diini iyo maadi intaba haddii aan soo koobno duruusta diiniga inta ay ka qaateen waa konton iyo laba kitaab oo funuunta diinta oo kala duduwan mid walba ka socota waxaa kaloo qaateen culuumta maadiga amba tajriibiga saa loo yaqaano waxay ka qaateen xisaabta culuumka iyo mawaadul ijtimaaciga mada loo yaqaano amba taariikhi juqraafi waxay kaloo garab socday sidoo kale oy baranayeen maadada caafimaadka waxaan leenahay waalidiinta waad ku mahadsantihiin waa kuwa ardaydii aad shala noo keenteen ayagoo macallimiin ah dad culimo ah garanaya xaqa rabbigood xaqa waalidkood kana wanaagsan kuwii ayaga lamidka ahaa ee ah shalay markii la keenayay ayaga geelal iyo ariga duurka lagu raacsaday taa marka waa allah subxaana wa tacaala waafajin oo waafajiyey waalidiintii dhashay ardayda waxaan leenahay waalidiinta qiimaha iyo qaayaha mudano waad ku mahadsantihiin dadaalka aad muujiseen xaqiiqatan ardayda xooggoodii baad ka sabarteen xoolihiinnana waad ku bixiseen si ay u gaaraan heerka maanta ay joogaan waxaannu leenahay marka ardaydaana qalin jebinaysa adunkuna waxaad ogaataan waxaad qaadeen ammaano cirka iyo dhulkuba ou diiday waana diinka allah subxaanahu wa tacaala waxaan idinkula dardaarmayaa ugu dambayn inaad ilaalisaan ammaanadaas allah subxaana wa tacaala ou idiin dhiibay ood ximbaarteen kuna dhaqantaan ku dhowrsataan dadka aad bartaan waa waajib idin saarane aadna ku dadaashaan oodan dib loo noqon intaa ayaan ku soo koobayaa waa mahadsantihiin dhammaantiin wasalaamu allaahi calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu markan waxaa la gudagelayaa doorka waalidiinta dhashay ardayda qalin jebinaysa ee loo qabanayo xafladdan waxaa markan mikrofoonka lagu soo dhaweynayaa mid ka mid ah waalidiinta deegaanka jacar ee caruurtooda ay halkan ku qalin jebinayaan afka waalidiinta anoo ku hadlaya waxaan leenahay ilaahay baan u shukrinaynaa subxaanahu wa tacaalaa dabadeed waxaan u mahad celinaynaa macallimiintii juhdiga badan ku soo bixisay ardada oo maanta culummo ah aad baan u farxay galabta farxad weyn baan farxay dowladda islaamiga culummadii hogaamilaheedaad tihiin ku tashada fanni walba galabta horteenna ayaa heer jacareed haddaan nahay ayaa wax laga caddeeyey fanni walba waa ka dhisan yihiin xafladda ay ku qalinjebinayaan dafacdii koob iyo labaatanaada ee macadka qordobaa waxaa goobjoog ah dhegaystayaal culimaaudiin waxaana ka mid ah sheekh cabdiweli cabdulaahi muudey oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya allah mahadsan muslimiin naga dhigay makaankan nagu kulmiyey annagoo allah tabaaraka wa tacaala diintiisa ku weynaynayno machadul qurduba oo loo jamacsan yahay xaflada takharujka ee ardada lixdan iyo sagaalka arday ah ee maanta qalin jebinaysa waa farxad aada u weynin badan in ilmihii la soo xareeyey shan sano ka hor maanta ay yihiin dad waxbartay cilmigana wakhti la gelsha buu u baahan yahay hanuunka iyo hidaayadana ilaahay baa bixiyo allah haddaan u mahadnaqna kadib walaayaadka islaamiga guud ahaan macadul qurduba waa uu ka furan yahay almarkisu alawal xarunta walaayada galgaduud ee ceelbuur ayay ka furan tahay takharujka hadda la qalin jebinayo ilaa kow iyo labaatan in hadda yacni nasiib u heleen magaaladan jacar ee ka faa'iidaysteen ardadooda iyo juhuudda ay bixiyeen ardada iyo macallimiinta waxbarayay ilaahay ha barakeeya baan leenahay iyo waalidiinta oo ku dadaalay ilmahooda inay u dalbaan inay u noqdaan hadhow oo waladun saalixun yadcu lah marka ilaahay jalla wacalaa ha idin barakeeyo wakafaa birabbika haadiyan wa nasiira waayahay dhegaystayaal waxaan markiina soo soo gaarnay dhexbartanka taminta tooska ah ee aan ku samaynayno xafladda qalinjebinta dufcadda koob iyo labaatanaad ee macadka qordobo ahna dufcadii koowaad ee faraca deegaanka jacar haddaba markan waxaa mikrofoonka lagu soo dhoweynayaa nuqabada wilaayada islaamiga ah ee galguduud ee kasoo qaybgalay munaasabadda tani waxaana ugu horeeya naqiib cabdirashiid cali siyaad waxaana sidoo kale ku xigi doona oo munaasabadda goobjooga ah nabadoon mascuud xasan casiir oo ah afyaheenka golaha noqbada wilaayada islaamiga ah ee galguduud waxaa sidoo kale munaasabadda isagana goobjooga ah ugaaska beesha mursade ugaas cabdulaahi daahir axmed
ilaahay waa mahad iskale meel ay ka bilaabato iyo meel ay ku dhammaato ma aan lahayn ilaahay baan u mahad celihaynaa saaniyan mahadalla ka dacdii waxaa mahadsan walaayada ilaa heer gobol iyo heer degmo soo xaadirtay oo meesha timiday waxaa mahad kale iska leh dugaasyada iyo nabadoonnada iyo marti sharafka meel kasta ka yimid ayaa mahad iska leh waxa waaye xafladdan macadka qurduba ardada ka qarin jebinaysa oo tirada aad maqlaysiin ah oo hal mar ka qalin jebisa runtii waxaa waaye farxad iyo wax lala yaabo iyo raynrayn waaye waxaan leeyahay waa waxbarasho diineed oo wax lagu daydo ah ardada waxaan leeyahay waa laydinku soo dhibtooday waarid iyo culummo iyo maaragtay juhdi badanaa idinku soo baxay tacab khasaara keenina noqda kuwii diinta hoggaamiya ilaahayna ha idinka dhigo allahana idinku garab galo kuwa maaragtay hadda weli aan maaragtay qalin beddelanoon waali gaarinna halkaas ayaguna ha ka sii wadaano walaalahood meeshay gaareen ha gaaraano ilaahayna ha gaarsiiyaan leeyahay waalideyntii intaa soo waddana runtii duca iyo camaalaad mudan tihiin ilaahayna maaragtay amaal mau idinka sii doonaa kuwiinna dhimanna keena oo maaragtay ku soo biiriya macadka qurduba waa farxad aan ku faraxsannahay maanta in magaalada jacar macadka qurdube dafcadii koowaad ay ka qalin jebiso waa farxad ay ku farxayaan dadka waalidiinta ah iyo dhammaan ummadda muslimiinta meel kastay joogaan waa dafcadii koowaad waa lixdan iyo sagaal arday ilaahay subxaanahu wa tacaalaa macallimiin macallimiin soo saarta allah idinka dhigo cilmi ayaad barateen camalfalkiisii allah idin tusaan laynaha cilmi barashadiis macno gooniya dhali maysa haddaadan ku camal falin boqolaal cilmi leh oo shuyuukha aalaamiga goysee ilaahay waxaan ka baryaynaa kuwii laamiga gooya allah idinkama dhigo diintooda kuwii anfaac allah idinka dhigo waa farxad noo soo hoyatay ilaahay kitaabkiisa maanta inaan ku tartanno maanta wax baad dheer tihiin dadkii maalintii laydingeyhaayey xooraha la raaciye wax badanaad dheer tihiin waxaan leennahay dadka ka haray waxbarashadan oo waalidiinta ah ee mii iyo magaalo jooga soo waafaqaan leennahay ilaahay subxaanahu wa tacaalaa haydin waafajiye adinkana cilmigiinna cilmi lagu intifaaca allaha ka dhigo jazaakumullaahu khayran
deegaanka jacar waxaa ikaga markhaati ahay inay ika muuqato xamaasad diinjacayl ah iyo wanaag aad qabtaan sida dadka kubadaha ciyaara iyo kuwa taageerayaasha sida ay masraxyada u soo istaagaan ayaad adinkuna bilcagsi waxaad u soo istaagteen meesha diinta alla lagu weynaynaa ka soo qaybgalkiinna aad aan ugu faraxsanna waxaa ay ka muuqata shucuur runtii aan la soo koobi karin taasoo ay ku dhalisay in ardadiinni maantay qalin jabinayso ayna ku guulaysteen imtixaankii ugu dambeeyey ee runtii aad iyo aad ay u soo bandhigeen waxbarasho diineed oo aan ku qanacsannahay waxaan marka annagana aan kaga markhaatinnahay inaad diintii leedihii soo baray inaad ximbaarsan tihiin ilaahayna hayd ku anfaco odayaasha iyo mas-uuliyiinta iyo macallimiinta iyo ardada iyo waalidiinta hooyooyinka gabdhaha dhammaantood deegaanka jacar runtii waxaan leeyahay hambalyo iyo bogaadin ayaan u soo jeedinayaa meeshiinaaska sii wada waxaa war u yaallaa anoo ogoo kafta ka wada xafladdaanu qofkay sugayso ilmahoodii qalinjabinta ku soo socoto ma ogtahay soomaalidan waxay dhahaan raadkii hadda muuqda ha la qaado xafladdan xaflad cajiiba waaye marka kollay deegaano kale oo xafladdan laga dhigi doonana way jiraan marka waxaan isleeyahay meeshaas deegaanadaas waxay leeyihiin tii jacar ka dhacdoo kale inaan dhigno waayo marka waraa u yaalla soo maaha adinka laakiin maanta waad ku guulaysateen marka insha allahu tacaalaa waa aad iyo aad ayaan farxaddeenna hadalkeenna dhan waxaan ku hadli la'nahay farxad dartiis sababtoo ah waxaa la yidhi qofku faqri hadduu ku soo koro ayuu muraadkiisa ou dantiisi gaarahalay jacar waxaad og waxaan ognahay waxbarashadeedu inay yacni ay ka bilaabeen macaahidda hoos taxta inay ka bilaabeen marka xilay isi saareen ardada ruuxoodu waxay isnaan iskuulkiinni macadkiinni jiingad waato waay maantana halkaanuu maraahe ha ku ceeboobina wax iska barta saad u dhalateen aad usoo dhurateenuu yidhi mogta sida aad wax u barateen oo laydkugu dadaalay ayaad usoo dhurateen waana ku mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu qeybaha dambe ee tabiinteena tooska ah ayaan dhegaystayaal markan isla soo gaarnay waxaan markan mikrofoonka lagu soo dhoweeyey waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud sheekh cabdulaahi abuukhaalid oo goobjoog ah munaasabadda lagu maamuusayo islamarkaana lagu sugootinayo oo ay ku qalinjabinayaan dufcada kooiyo labaatanaad ee macadka qordoba xarumihiisa kala duwan ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud islamarkaana ah dufcadii koobaad faraca macadka qordoba uu ku leeyahay deegaanka jacar alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin awalan alla subxaanahu wa tacaala ayaa u mahad celinaynaa bacdallaahi xuduurka ama bulshada qaybaheeda kala duwan munaasabadan ka soo qaybgashay waxaan leeyahay jasaakumullahu khayra aljazaa kasoo qaybgalkiinna iyo mushaarakada munaasabadan aad iyo aad baa idinku mahad celinayaa si gaar ah maktabka tarbiyada iyo tacliimta xarakatu shabaab almujaahidiin iyo midka gobolka galgaduud iyo ragga ragga macaahidda kala duwan iyo farciyada kala duwan iyo deegaamada kala duwan wilaayada gacanta ku hayo jazaakum allahu khayran adeega wanaagsan ummaddaad u haydaan in ubadkooda maanta aad doorkaas iyo kaalintaas iyo taqragaas aad ku aadiyaan sidan oo kalena aad eh, u soo bandhigtaan eh, natiijadii iyo marihii iyo shaqadii iyo juhdigii la bixiyey waa ku mahadsantihiin Eh, mar kale waxaan u mahadcelinayaa deegaanka jacar ee ummadda degan Eh, runtii macahadkan waxaan ognahay lix sano ka hor rag guddi ah oo jacar ku socda ayaa ceelbuur noogu yimid ayagoo macahadkan abaabulkiisii maaragtay fikradiisii markaas wado ayagaa soo hindisay fikrad lahaa ee runtii wax kasto juhdi iyo dadaal iyo maal iyo muruq lagu bixiyo hore sidaan oo kale waaye ummaddan marka hadda iskaashato waxa waaye waxqabadkeeda waa u muuqanayaa isla markii ee deegaankan runtii aad iyo aad juhdi badan ay bixiyeen maraaxiishii la soo maray oo macadka soo maray ee xaalado kala gedisan xaalad amni ay ka mid tahay xaalad abaara ay ka mid tahay ee intaasi dhan markaa sabir iyo waxaa la muujiyey dadaal badan markaa dhammaan jazaakum allahu khayra jaza aan idin leeyahay ee intaas kadib ee tacaawunka ama iskaalmaysiga iyo ummadda inay wax qabsan karto inay arrintaasi ay ku baraarugto ay fahanto waa arrin muhiim ah tusaale ahaan waa miisaal waxaa looga dhigan karaa reer jacar oo macahadkan asagoo jingada aan soo aragnay maanta heerka maraayo waa xeer dhexe meeshii la rabay ma gaarin laakiin xeer dhaha dhismadiis markaad fiiriso waa dhigax oo maaragtay macahad qurxoon macahad hadda soo saaray dufco maaragtay toddobaad miyo ah wiilal gibdhaha waxa waaye waa arrin maaragtay kow ah dufcad hal mar ah oo tirada intaas la-eg oo la eg oo maaragtay boqol ku dhowaanayso marka waa juhdigii iyo dadaalkii aad bixiseen waxaa loo baahan yahay marka in macahadkan isu bedelo jaamacad waa waxaa ka shaqayn kara daaqadiin waa aragteen dadaalkiin waa aragteen haddii wax isku darsataan waa aragteen in insha allahu tacaalaa tillaabo horey loo qaado ee maaragtay maqaamka waa maqaam cilmi ah maqaam sharaf iyo qiimo leh arrintaasna marka in insha allahu tacaala aad u diyaargarowdaan aad daawimtaan akhiiran markan waxaan rabaa inaan kusoo gebgebeeyo oo dardaaran kooban midda koowaad macallimiinta iyo maamulayaasha guud ahaan macaahid qurduba jazaakum allahu khayran ummadda idiin wanaagsan waxbarasho tarbiyo caqiido u haydaan waxaad ugu aadantihiin ummadda muslimiinta ah taqri aad iyo aad muhiim u ah in dhabar adeegiin iyo sabarkiina aad labalaabataan waad dadaashaan waxaa idin dardaarmaya dadaalkiina inaad labalaabtaan waxaad ogaataan amniga iyo nabadda aan maanta ummadda wax uga dhigayno wax ku barayno in sabab ay u yihiin bacdallaahi ilaahay fadligiisa kadib mujaahidiinta suquurta codowga ka hor taagan oo codowga oo rabay in meel walba ay gaaraan riga hortaagan ayaa sabab ah idinkan waxaad tihiin ducaadii falowlaa nafara min kulli firqatin minhum daa'ifa liyatafaqahuu fi ddiini waliyundiruu qowmahum idaa rajacuu ilayhim marka raggii ducaadda ahaa raggii mucallimiinta ahaa raggii mashaa'ikhda ahaa ragga mujaahidiintii hoolihii adkaa oo codowga ay ka hortaagnaayeen beddelkeeda waxaad ku aadan tihiin mujaahidiinta ubadkooda iyo dadka muslimiinta inaad wax bartaan marka arrintaasi insha allahu tacaalaa ajarkiinna ilaahay ha idin badiyo waa idin dardaarmaya qodobka labaad dardaarteyda waxay tahay ummadda muslimiinta halkan iskugu timid guud ahaan ilaahay fadligiisa maanta xamlo culus iyo dhibaato maaragtay dagaal aan soo marnay kadib amni aan haysanaa in lagu dadaalo horumarka deegaamada wax walba horumar loo arko waxbarashada caafimaadka ganacsiga iyo dhaqaalada in la horumariyo majaalkaas tacmiirka iyo magaaladii bilicdooda in la hagaajiyo insha allahu tacaalaa in ee juhdi iyo dadaal iyo fursadaha taageer aan ku faa'iidaysano waa idin dardaarmayaa waa jazaakum allahu khayra aljazaa wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waayahay dhegeystayaal guntii iyo gabagabada timinteena ayaan isku soo gaarnay sidaas ayaana kusoo gabagabooday xafladdii ballaarneyd ee lagu soo gootinayay islamarkaana ay ku qalin jebinayeen arday gaaraysa toddobaatan arday oo ah dufcada koob iyo labaatanaad ee macadka qurduba xarumihiisa wilaayada islaamiga ah ee galguduud islamarkaana ah dufcadii koowaad ee faraca macadka qurduba ee deegaanka jacal sidaasii nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka caawa oo habeen isniin ah waa naga intaas allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan noo suurtageliyey inaan barnaamijka si fudud idinkugu soo gudbinno idinkuna aad si sanku dhegaysataan inta aan barnaamij mid kal la mid ah dib mar kale ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين